faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan idlahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhowaada warka habeenee raadyaha caddaado qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo maantay dalka uga anbabaxay sidii uu uga qaybgeli lahaa shir dhowaan ka furmaya magaalada new york ee dalka maraykanka ciidamada amisom oo isaga baxay qaybo muhiim ah oo ay kaga sugnaayeen gobolka hiiraan iyo maamulka gobolka hiiraan oo ka hadlay arrinkaasi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay xubno ka socda hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal maanta lagu qaaday saldhig ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo tababar u soo xiray askar ka mid noqonaya ciidamada maamulka puntland madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shareef sheekh axmed oo maantay saacado kooban lagu xayiray garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay dowladihii soo maray soomaaliya oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay xayiraadda maanta la saaray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shareef sheekh axmed qodobada ayay wixii soo raacay ayaad ku maqli doontaan iminkase
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa axad isniin ay soo gelayso taariikhda ay ku beegan labaiyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar sannadda laba kun sagaal iyo toban warka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jila soo saaristiisa waxaa qayb lexaadla ka qaatay saabiriin xasan maxamed xasan axmed maxamedna farsamada ayuu qayb ku lahaa aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta dalka waxa uu uga anbabaxay siduu uga qaybgeli lahaa shir caalami ah oo ka furmi doona gudaha dalka maraykanka gaar ahaan magaalada new york xasan axmed maxamed ayaa ambaqaadaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa maanta u anbabaxay magaalada new york ee dalka maraykanka halkaas oo la filayo inay uga qaybgalaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay saddex sano kadib waa markii ugu horreysoo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu anbabaxo maraykanka si uga qayb galo shirkaasi waxaana horey u xadiday dhalashada dalka maraykanka oo ka haysta ha yeeshe uu iska celiyey koodii bisha agost ee sanadkaani labadii sane lasoo dhaaf ayaa shirka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxaa ka qaybgelayay oo madaxweynaha wakiil ugu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawid madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya madane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta safar shaqo ugu baxay magaalada new york isagii wafdiga hogaaminayo isagoo ka qaybgeli doona eh, kulanka golaha guud ee qaramada midoobey sanadlaha ah oo ka furmi doona eh, labada maalmood soo socota haddii la yihahdo new york madaxweynaha intuu joogo eh, new york eh, wuxuu la kulmi doonaa wafuud badan oo caalamka ka socota oo xiriiro naga dhexeeya labageesyada iyo xiriiro kale oo guud Eh, wuxuu kaloo madaxweynaha ka jeedin doonaa eh, khudbadda rasmiga ee dowladda soomaaliya oo shirka intuu socdo Eh, fursadadaasna madaxweynaha wuxuu uga faa'iideysan doonaa inuu la kulmo eh, dowladda maraykanka eh, qeybo ka mid ah maadaama dowladda soomaaliya hadda ay kasoo kabanayso burburkii faraha badnaa oo heykalka dowladnimada uu soo noqonayay saaxada caalamka madaxweynaha wuxuu rabaa inuu uga faa'iideysto fursaddan in uu tuso um, eh, caalamka in soomaaliya ay lugaheeda ku istaagtay in soomaaliya horukac weyn ay samaynayso in soomaaliya ay hadda ku tallaabsatay horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha siyaasadda iyo amnigaba ah iyo qorshaha soomaaliya u degan sanadaha soo socda hadduu la yidhaahdo sidii loo dardargelin lahaa eh, doorashooyinka dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa oo ad ogtihiin sharciga shalay inuu saxiixay madaxweynaha ajandayaasha ugu waaweyn ee hogaamiyaasha caalamka kaga arhansan doonaan meertada todobaatan iyo afraad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa ugu muhiimsan xoojinta fursadaha shaqo iyo siyaasadda dhallinyarada xalhullida coladaha iyo khilaafaadka caalamka kubcinta dhaqaalaha ilaalinta xuquuqa aadanaha iyo maaraynta daalada lagu waajahayo waxaa lagu yeero argagixisada ciidamada amisom ayaa waxa ay banneeyeen iskagana baxeen goobo muhiim ah oo ay kaga sugnaayeen gobolka hiiraan waxaa arrinkaasi sidoo kale ka hadlay xubno sarsare oo ka tirsan maamulka gobolka hiiraan bashiir cabdulle cismaan wariyaha gobolka hiiraan ayaa warkan inoo soo diray madax xuseen siyaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta amniga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dhammaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada amisom gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya dhammaan maamulkeenna annagoo wada joogna ayaan saaka la kulannay baar adigu labadii saac iyo barkii ilaa saddex saac ayagoo guranaya alaabtoodii oo guuraya wax hadda eh, na dhexsaday oo aan sheegi karana jiraan waxay noo sheegeenna male waa guurayna xataa ma dhig wax degma ahaani shacab laga galay midna ma sheegi karna ayagoo guuraan baan la kulannay markay kasii dhammaanayeen ba annagu waa isku talagalnay daqiiqadiiba waa ciidamadaan u yeernay annagaa degan maxawsley iyo ciidan soomaaliyeed iyo macal maamulkeenna diyaaraan ku nahay inaan amniga magaalada su Eh, nin haddaad ka kiciso hurdaa waa ninkiisii moogtahay ninkii hadda isagoon noo sheegin ee aan nala wadaagin wax macluumaada uu meeshaas uga baxayo isagoon noo sheegin guuray haddii aan ka daba tagnana hadda waxaan kala kulmi lahayn waa isaga jeednaaba marka waa taas waa goobihii muhiimka ahaay oo shacabka ay shaqada uga hayeen oo hilil walaal aan ugu bixinay oo difaacyada uga jiri jireen in hal saacada la baneeyo iyadoon cid maamulka oo lala wadaaga ayna jirin taa waxaan u garanay in cadowga loo banaynayo goobaha inay yimaadaana la rabo laakiin ilaahay baan leenahay waana iska dhicinaynaa insha allah wax urguf oo hadda naga dhexeeyana ma jirin wax oo haddii dhaweed oon shir isugu tagnay oo amniga aan ka hadalnaynay si magaalada amnigeeda loo sugi lahay aan ka hadlaynay nabadaan kusoo kala tagnay wax hadda jawi oo magaalada oo maxaa ka taagan male ganacsigeedii waa furan yahay layrkeedii waa u daaran yahay wax dhibaata ah oo hadda magaalada ka jira male markii un wax dhacaan dadku waa laga yaabaa qalqal inuu dhaco laakiin hadda wax eh, tilmaami la tilmaami kara male sidoo kale waxau baaq u diray madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle xiriirku wuxuu ka dhexeeyaa dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo wixii ay khusayso arrimahaasoo dhamo waanaan ogeysiinay gudoomiyaha gobolkaan ogeysiinay wasiirkiina soo magacaabay oo arrimaha gudaha ogeysiinay isagaa nooga wakiila heer ilaa heer madaxweyne inuu ogeysiiyo halkaas ayay soo mari doontaa hadalkoodu maana hadda annaga wax oo wadahadal oo hadda saas oo oo aan ugu tegayna ama inoogu imaanayan ma jiraan sababta keentay in naloo sheegi waayo oo boorsayaalkii iyo aanbaagyadii iyo gaadiidkii ayadoo la raya aan la kulanno oo waxaan la istajacnay oon ilaa hadda la yaabanahay marka eh, si kalaan baan u qaadanay warkaas marka dhib ma lahan ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee ku sugan magaalada beledweyne mahadsanid bashiir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay xubno ka socda hay-adda qaxootiga adduunka ee loo soo gaabiyo magaceeda u n h c r kulankan oo ay muhiimadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa xalka gaarista arrimaha barakacayaasha iyo sidii loo heli lahaa nolol deggan oo ay ku noolaadaan barakacayaasha ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed cumar filish waxa uu la qaatay agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee u n h c r magaceeda loo soo gaabiyo mas-uuliyiinta hay-adda u n h c r iyo duqa magaalada muqdisho ayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha barakacayaasha ka wada hadlay waxayna isla meel dhigeen sidii barakacayaasha gobolka banaadir u n h c r ay uga kaalmay laheyd arrimaha noloshooda iyo sidii hay-adda u n h c r ay u dardargelin lahayd mashaariicda lagu taageerayo dadka barakacyaasha ee ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kuwaasi oo lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan shan boqol oo kun oo qof sidoo kalena waxaa kulankan looga hadlay shaqo abuurka dhallinyarada iyo dhismaha xarumaha danta guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud cumar filish waxa uu tilmaamay in madaxa hay-adda u n h c r ay isla meel dhigeen arrimo muhiim u ah qaxootiga soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka banaadir madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa waxa uu maanta tababar magaalada garoowe ugu soo xiray ciidamo cusub oo ka mid noqonaya kuwa maamulka puntland maxamed axmed aadan haybe ayaa ambaqaadaya kulankan oo ay muhiimadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa xalka gaaraysta arrimaha barakacayaasha iyo sidii loo heli lahaa nolol deggan oo ay ku noolaadaan barakacayaasha ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed cumar filish waxa uu la qaatay agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee u n h c r magaceeda loo soo gaabiyo mas-uuliyiinta hay-adda u n h c r iyo duqa magaalada muqdisho ayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha barakacayaasha ka wada hadlay waxayna isla meel dhigeen sidii barakacayaasha gobolka banaadir u n h c r ay uga kaalmay lahayd arrimaha noloshooda iyo sidii hay-adda u n h c r ay u dardargelin lahayd mashaariicda lagu taageerayo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kuwaasi oo lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan shan boqol oo kun oo qof sidoo kalena waxaa kulankan looga hadlay shaqa abuurka dhallinyarada iyo dhismaha xarumaha danta guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud cumar filish waxa uu tilmaamay in madaxa hay-adda u n h c r ay isla meel dhigeen arrimo muhiim u ah qaxootiga soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka banaadir madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaa maanta lagu xayiray garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho kadib safar oo ugu bixi lahaa magaalada kismaayo ee caasimadda jubbaland madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta waxaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho waxa uu ku xayiraa daqiiqado kooban kadib markii dowladda soomaaliya ay xayiraad ku saartay inuusan ka dhoofi karin garoonkaasi madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka yimid dalka turkiga waxaana uu doonayay inuu magaalada muqdisho kaga ambabaxo magaalada kismaayo si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dowladda dhexe ee soomaaliya aysan aqoonsan ilaa iyo haatan diyaaradan oo ahayd mid shacab ayaa dowladda dhexe ee soomaaliya waxay u diiday inay raaco sheekh shariif sheekh axmed waxaana dowladda soomaaliya ay ka dalbatay in qof siyaasi ah aysan qaadi karin wararka laga helayo magaalada kismaayo ayaa sidoo kale xaqiijinaya in magaalada kismaayo diyaaradda loo diiday inay ka degto haddii uusan soo raacin madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa saacado kooban ku xayiraa garoonka aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho qaybta loogu talagalay madaxda waxaana daqiiqado kooban kadib diyaaraddii uu raaci lahaa uu go'aansaday inay iska tagto laakiin jubbaland ayaa la xaqiijiyey inay diiday in ay magaalada kismaayo ka degto diyaaraddaasi isagoo oon soo raacin sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa haatan waxa ay adkaysay cunaqabataynta duulimaad ee saaran garoonka magaalada kismaayo taasi oo ilaa iyo labaatan iyo shanta bishan la filayo in aysan diyaarad sida siyaasiyiin ka degin sida la aaminsan yahay maadaama hawada soomaaliya haatan laga maamulo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay dowladihii soo maray soomaaliya ayaa ka hadlay xayiraad maanta la saaray madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed waxaana siyaasiyiintaasi ka mid ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli maanta gegida diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho lagu xayiray saacado kooban madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaa arrinkaasi hadallo kulul ay ka dhex abuurtay siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kulal wuxuu uga hadlay xayiraaddii dowladda soomaaliya ay ku soo rogtay garoonka magaalada kismaayo oo maalmihii ugu dambeeyey sababay dhibaatooyin bulshada gaarayay islamarkaana arrimo badan bulshada u geystay xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in musiibo weyn ay tahay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay hub ahaan u adeegsato maamulka hawada soomaaliya islamarkaana ay dad shacab ah cunaqabatayn ku saarto arrinkaasi qoraalow bartiisa twitter-ka soo gediyey xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya ayuu ku sheegay in muddo soddon sano ah ay sugayeen in gacanta ay ku dhigaan maamulka hawada islamarkaana hadda si qaldan looga isticmaalayo xukuumadda haatan jirta waxaa xaalad murugale ah in dowladdu ayay isticmaasho maareynta hawada sidii hub siyaasadeed oo kale islamarkaana ay hub siyaasadeed oo culays badan ay u isticmaasho ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud warkan ka soo baxay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa imaanaya xilli maantay saacado kooban garoonka magaalada muqdisho loo diiday inuu ka dhoofo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed sidoo kalena dowladda dhexe ee soomaaliya ay xojisay xayiraada saaran garoonka magaalada kismaayo ee deegaanada jubbaland faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar ay maantay dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose xasan axmed maxamed ayaa ambaqaadaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali oleyqa najax ayaa saacado kadib waxuu ka hadlay weerarka xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maanta ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ceelasaliini ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaas ayaa sida la sheegay waxa uu ahaa mid ku bilowda gaar laga soo buuxo yaabaha qarxa islamarkaasna al-shabaab ay la beegsadeen saldhig ciidanka militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ceelasaliini waxaana halkaasi ka dhaca dagaal culus oo in ka badan dhowr saacadood halkaasi ka socday gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wuxuu sheegay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay iska difaaceen weerar ka yimaad xubnaha al-shabaab isagoona sheegay in guulida ay u rajanayaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee saaka laga dagaalamay dagaalamayaasha al-shabaab waxaan bogaadinaya geesiyaasha ciidanka xoogga dalka iska difaacay weerarka kooxda khawaarijta ah ee weerarka saaka ku soo qaaday ee degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose guuleysta geesiyaasha dalkaygu ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose sarga ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dhankooda waxay sheegeen inay weerarka iska difaaceen islamarkaasna ay khasaare ay gaarsiiyeen al-shabaab hayeeshee aysan dhankooda sheegin al-shabaab inay la wareegeen gacankuhaynta saldhiga sidoo kalena ay askar badan ku dileen hubkan ay ka qabsadeen saldhiga ay saaka weerareen dagaalamayaasha al-shabaab qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay soo weerareen deegaanka ceelsiliin oo hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka xoogga dalka ayaa iska caabiyey weerar al-shabaab a saaka ay ku qaadeen deegaanka ceelsiliin oo hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose iyaguna cadowga gaarsiiyey khasaare dhamshiir dhaawac leh ceelsiliini waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya kana wada howlgala amnigana xaqiijinaya ayaa lagu yidhi warka oo ka soo baxay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dhanka kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegay in weerarka deegaanka ceelsiliina ay ku qaadeen ay khasaare xoogle ku gaarsiiyeen ciidanka militari iyo halkaas saldhigga ku lahaa saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhankooda warbaahinta waxay u sheegeen in ciidankooda ay si buuxda la wareegeen deegaankaasi islamarkaasna ay la wareegeen saldhiggii ciidanka militariga soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa maanta tababar magaalada garoowe ugu soo xiray ciidamo cusub oo ka mid noqon doona kuwa maamulka puntland maxamed axmed aadan haybe madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa maanta tababar u soo xiray ciidamo gaaraya laba boqol iyo konton askari kuwaasi oo ka tirsan ciidanka gurmadka madaxtooyada oo muddo sideed bilood ah tababar uga socday xerada konton iyo afaraad ee taliska ciidanka daraawiishta puntland xiritaanka tababarkani ayaa waxaa madaxweynaha ku wehelinayay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda taliyaha ciidanka daraawiishta taliyaha ciidanka booliska guddiga la taliyaasha arrimaha ciidanka ee madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxtooyada puntland iyo saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland ciidanka gurmadka ee maanta tababarka u soo xiray madaxweyne ku-xigeenka ayaa soo bandhigay xirfado iyo xeelado ciidan tabta difaaca xuduudaha dalka ee ka hortagga cadowga sugidda amniga madaxda sugidda amniga shacabka badbaadinta goobaha ay ka dhacayaan howlgalladu ka hortagga xaaladaha degdega ah iyo xirfado kale oo muhiim ah guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano intaa waxaa ku dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray fiidnimadan tan iyo intaan ku kulmayna warkan warka xaga waa bahdii rediyo cadaado idinla sidaa iyo isma dhaafno